dhaawacyo sababa qaraxii shalay ka dhaca magaalada baydhabo abaarihii shanta galabnimo qaraxy dhaawacyadii naga soo gaaray iyo dhimashadaba dhaawacyadu waxay gaarayaan lixdan lix qofood ay gaarayaan lixdan shalay ayaa lasoo gudbiyey lix qofna saaka ayaa lanoo keenay oo guryaha ay la carareen iyo meelo kale ay geeyeen marka guud ahaan lixdan lix ayay isku noqdeen marka lixdan lixda marka afartan iyo lix ayaa marka isbitaalka ay jiirtaa waqti xaadirkan aan kula hadlayo labaatanna waxay noqdeen marka kuwa oo out patient ah marka la daryeelay la baxnaaneeyey lugahooda dib ugu laabteen guryahooda iyagoo socda ma garat waa gartay tirada dhimashada meeqay gaaraysaa
waa dhimashada waxay gaaraysaa labaatan iyo laba ayay gaaraysaa ma garat inta isbitaalka la keenay waxay gaaraysaa toban ayay gaaraysaa ma garat toban iyo tobanna micnaha waaa waxaa laga soo qaaday qeybaha kala duwan ayaa laga soo qaaday oo qarax ka dhaca marka intaa ayaa hadda isbitaalka micnaha oo dhaawac noo jiifo dhaawacyo daran ayaa jiro oo isbitaalka waxba uusan ka qaban karin oo ay gaarayaan ilaa shan iyo toban dhaawacyadaas oo hadda marka aan sugayna diyaarad ka imaanayso muqdisho oo loo wado oo magaalada muqdisho ma garat waxaad dareemaysaa qarax wuxuu ahaa qarax aada u xoogan marka dadka waxay noqdeen dad bugsay iyo dad laa ka burburay ay noqdeen ma garat marka dhaawacyada waa dhaawacyo oo marka dadka madaxa iyo lugaha adimada hoose ka wada burburay iyo dad gebi gebi ahaan bedelay wada gubta waay ma garat waa gartay marka dadka marka si loo fiiriyo markaad fiirisaan dadka la idin keenay dhammaantood yaa u badan ma dumar baa u badnaa ma dhalinyaraa u badnayd bal arag run ahaan waa isugu jireen meesha waxaa u badnaa rag ayaa u badnaa dumarka way ku yaraayeen dumarka waxay kaga jireen qaar wadada ay markaas ay marayeen oo qarax ay la kulmeen iyo qaar meesha shaax ay ku galayeen ma garat haye caruurna way ku jireen oo caseeyaal caseeyaal ah meesha ay ku shaqeyna meesha waa meel oo markaasi cafeteria ah isugu yimaado oo lagu qaxweeyo waay ma garat waa gartay ilaa hadda ma isbitaalku ma dabooli karaa dhaawacyada kale ee xaaladooda ay ay ay sahlan tahay in markaasi loo dhamaystiro caafi hawlihi caafimaadka dhaawacyada hata hadda maanta hadii la qaado dhaawacyada kale hara isbitaalka waa uu awoodaa iyo dhakhaatiirtooda ay ku fuliyiin ma garat haye
keli waxaa markaasi isbitaalka hadda ka go-ay supplyga ayaa ka go-ay ma garat supplyga ayaa markaasi daawooyinka iyo hadda aan u kayla dhaaminay bulshada hadda aan raadinayna ma garat waa gartay daawooyinka go-ay marka maxay yihiin
waxaa naga go-ay faleebooyinka sida faleebooyinka ringarka faleebooyinka oo cusbada ayaa naga go-ay sidoo kale waxaa naga go-ay gaarsooyinkii waxaa naga go-ay gowskii ayaa naga go-ay waxaa naga go-ay cirbadihii xanuun baabiyaasha ayaa naga go-een dijoojinta ayaa go-ay ma garat magaalada gudaheeda iyagoo commercial ah oo waxaan kasoo helnay suuqa laakiin kuma filna wax suuq laga soo diray waa dareemi kartaa oo isbitaalka baadisa aana kofargeyn karin inkastoo markaasi isbitaalka oo hay-adda i c r c ay si fiican u taageerto laakiin emergency ahaan ayay micnaha hadda wixii ay ku noqdeen iyadan micnaha waa u qeyla dhaaminay wixii marka waa sugaynaa ma garat dhinaca maamulka koonfur galbeed ee bal wasaaradahoodii dhinaca caafimaadka iyagu wax ma ka hesheen taageeraha waxaa dire wasaaradda koonfur galbeed caafimaadka ayaa noo keeneen iyagana daawooyin ay noo keeneen wasaaradda federaalkana hadda ayay noo ballan qaadeen waa ka sugaynaa maanta aan ka sugaynaa ma garat waa gartay